magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddooyinkan dambe ka socday dhismaha wadooyin laami ah oo ay magaaladu yeelaneyso kaasoo wejigii koowaad la dhammaystiray halka kii labaad qeybtiisa labaad ay mareyso gabagabo wadooyinka ayaa waxweyn ka bedelay bilicda magaalada isku socodka iyo ganacsiga gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismaha mashruuca nagaad isagoo sheegay in dhowaan la bilaabi doono wejiga saddexaad ee mashruuca nagaad magaalada kismaayo oo ah magaalo madaxdii gobolka jubbada hoose ahna magaaladii madaxdii kumeel gaarka ee jubbaland waxaa ka socda mashruuc ballaaran oo la yidhaahda nagaad mashruucaas waddooyinka shaqeeya waxaa dhammaaday fase one ama qaybtii koowaad sideed kilomitir oo ka kooban toddoba waddo iyo hal outfall oo runtii biyihii laga saaray aargada badda la geeyey oo isaguna sideed boqol iyo afartan mitir ahaa waa lagu guulaystay kambani waxaa sameeyey dhisay liyado c o c c oo jinays ah haddana wadoyinka la isticmaalo oo runtii dadku au mahadiyeen waana wax badan wax ka bedelay sida hadda aargo iyo biyosaarkii wax ka bedelay dhinaca kale waxaa isaguna socda baakajto oo ka kooban sagaal kilomitir iyo laba boqol oo ay dhammaan waxyaabihii u dhammaystiraa laamiga sida seed wolkii is dadku marayey iyo drinajki waxaasoo dhan isaguna ka kooban shan waddo waxaan u kala saarnay laba qaybood iyo b waa gebagebo oo hadda laamigiibaa waddadii u dambeysay oo somalistar ka baxaysay ilaa meesha ciidanka saldhigga booliska v f madow waaba dhammaaday waddadii raaidna waa dhammaatay iyo roor eleven oo la yidhaahdo dadku su yaqaano ibraahim indho ama gorol labadii kale oo wadana waddadii fiyaad mari jirtay iyo waddada roowan la yidhaahdo oo caymiska bilaabata oo isku dhifto ka dhammaato afar kilomitr laba boqolah iyaguna shaqoodi baa socota isticmaalaa waxaa kaloo jira oo socda oo aan xayeysiinay oo ay xayeysinkii soo dhammaaday oo kala saariddii ilaa adigu shan cashoo soo socota aan ku dhammayn doono kabarigii qaadanayay backage tree oo ka kooban shan wad shan kilomitir iyo boqol mitir oo ah saddex waddo waddada roortan la yidhaahdo oo loo yaqaan kabora iyo waddada two b two a la yidhaahdo two b la yidhaahdo oo majaanga dadku yaqaano ama cana la imarta iyo waddada godka dhuxusha viya afmadow saddexdaasna waxaan rajeynaynaa lix iyo labaatanka bisha inaanu bixinno xayeysiintoodii haddii allayno oo kabeli ku guulaysan lahaa hadda waxaa lagu jiraa si loo kala saari lahaa waxaa weheliya baakijtriga la socda laba outfall oo magaalada biyaha laga saarayo